barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii barkii duhurnimo waa arbaco shan iyo tobanka januari sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka uganda ardayda soomaaliyeed ee dalkan uganda ku dhaqan jaamacado kala duwan waa dhigtaan waxaa jira soomaali ka dhigata xitaa dugsiyada sare dhigta oo haddana jaamacadda ka sii gala kolka waxaad dareemi karaysaa ardayda halkan ah inay arday yihiin u diyaarsan in ay waddankoodii ku celiyaan aqoonta ay ka qaateen dalkan waxaad kaloo ad maqli doontaan abwaan heeso jacbur iyo majaajulo u sameeyey dhallinyaro si uu uga wacyigeliyo mukhaadaraadka iyo tahriibka heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah maraykanka iyo jinaha ayaa lagu wadaa inay maanta arbacaa kala seexdaan heshiis ganacsi inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin oo labada dhinac ay isugu jawaabeen haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doono khafiifinta canshuurta labada dhinac ay isduldhigeen badeecadaha ay isku dhoofiyaan canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa iyo laga gaaro doorashada madaxtinimada mareykanka ee ku aadan bisha november ee madaxweyne donald trump kula tartami doono musharaxa kale ee ka imaan doona xisbiga dimuqraadiga wejiga koowaad ee heshiiska labada wadan ayaa waxaa oo ugu weyn in shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada maraykanka faahfaahinta kale ee heshiiskaasi ayaa soo bixi doona marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku sixidaan aqalka cad ee magaalada washington
shan qof oo ay ku jiraan laba askari ayaa la dilay kadib markii ciidamada suudaan ay maanta weerareen wakiillo ka tirsan sirdoonka laga boqo ee dalkaasi oo gadooday sida ay qortay wakaaladda wararka a f b rasaas culus ayaa talaadadii laga maqlay qaar ka mid a saldhigyada hay-adaha sirdoonka ee n i s s ee khartuum kadib markii wakiilada hay-addaasi ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta cusub ee dalkaasi xubnaha hay-adda n i s s ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibadbaxayaasha intii uu socday kacdoonkii lagu riday madaxweyne cumar al bashiir bishii abriil ee sanadkii tegay goor dambe oo talaadadii ahayd ciidamada milatariga iyo kuwa sida milatariga u tababaran ee r s f ayaa ku xoomay xarumaha sirdoonka kadib markii rasaas laga maqlay madaxa shaqaalaha madaxtooyada suudaan jenaraal cusmaan maxamed al xasan ayaa wariyaasha u sheegay inay go'aansadeen inay weeraraan xarumaha si loo soo gebagabeeyo kacdoonka islamarkaana ay la wareegeen saldhigyada wuxuu sheegay inuu ka dhintay hal askari laba kalena ay ka dhaawacmeen dhinaca kale dhakhaatiir ayaa sheegay in saddex qof oo shacab ah oo dhammaantood isku qoys ahaa ay sidoo kale ku dhinteen rasaasta laysku wedaarsaday meel u dhow saldhigga n i s s hay-adda sirdoonka ee suudaan ee magaalada khartuum
waxaa sanadihii dhowaa sii kordhiyay ardada soomaaliyeed ee waxbarashada u taga magaalada kambala ee xarunta dalka uganda dhallinyarada halkaasi wax ku barta ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a u sheegay in soo badashada ardayda soomaaliyeed ee uganda ay tahay in si fudud ay ardayda ku helaan ogolaanshaha jaamacadaha iyo dalkugalka uganda wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed oo dhowaan booqday magaalada kambala ayaa warbixintan noo soo diray inkastoo ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada kambala ay ii sheegeen in tayada waxbarashadu ay wanaagsan tahay qiimaha waxbarashaduna aysan dhib ku qabin haddana waxaa jira caqabado ee ardaydu marka ay yimaadaan dalkan ay la kulmaan kuwaasoo ka haysta dhanka kala duwanaanshaha hanaanka waxbarasho ee soomaaliya iyo waddanka uganda ee ay doonayaan inay wax ku bartaan xasan cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ardayda soomaaliyeed ee sannadihii lasoo dhaafay wax ka baranayay magaalada kambala ayaa iga waramaya xaaladda waxbarasho ee dhallinyarada ardayda soomaaliyeed ee magaalada kambala ardayda soomaaliyeed ee dalkan uganda ku dhaqan dabcan jaamacada kala duwan waa dhigtaan caqabadana waa jiraan waxyaabo badan oo ay aada ugu wanaagsanyiin waa jiraan hase ahaatee waxa ay waddankan ay ka heleen aqbal ah inay galaan fakalada kala duwan ee jaamacadaha ay yihiin waxaa jira soomaali ka dhigata xitaa dugsiyada sare dhigta oo haddana jaamacadda kasii gala kolkaa waxaad dareemi karaysaa ardayda halkan ah inay arday yihiin u diyaarsan in ay wadankoodii ku celiyaan aqoonta ay ka qaateen dalkan iyo sistamka wax u barteen run ahaantiina aad iyo aad waxay ugu ammaanan yihiin oo sida ay ugu warwarayaan oo ay dalkii iska wareysanayaan iyo jaamacadihii ay magaranaysaa xogta u siinayaan in dalkoodii ay u qabaan baahi inay dib u dhisaan oo ay dib u hagaajiyaan oo dib u yeelaan waxbarashadooda dabcan meelo badan bay ka kala yimaadaan soomaalida dalkan wax ka dhigta gobollada soomaliya o dhanna way ka wada yimaadaan waxa waxyaabaha ka hor imaada waxaa ka mid a luqadda inta badan ka yaroo hortimaada hase ahaatee qofka soomaaliga ahi amba ardayga soomaaliga ahi muddo yar wuxuu markiiba ku fahmayaa ama uu la qabsanayaa dadkii uu ku dhex jiray iyo ardaydii uu ku dhex jiray waana soomaalidu waana qowmiyadda keliyatan odhan karaya dadka marka ay la dhaqmayaan ama ay wax dhiganayaan markiiba la fangala oo markiiba wax la qabsada caqabadaha waan usoo noqon doonaa waxyaabaha ugu badan ee ay bartaan ardayda maxaa ka mid a dabcan fakarada ugu badan ee ay dhigtaan waxaa ka mid a facultiga art facultiyada artiska ah sida managementga sida businesska medicinka waa dhigtaan maxay ahatay banka islaamika qaar badan oo dhigta waa jiraan kolka fakarada kala duwan oo dhan waa wada dhigtaan hase haatee artiska ay u badan yihiin sidee ayay isugu xiran yihiin ardayda dabcan ardayda waxay leeyihiin madal guud oo midow arday guud bay leeyihiin oo guddoomiya ay doortaan sanadkiiba waxay leeyihiin guddoomiyaal jaamacadeed bay leeyihiin oo jaamacad walba guddoomiye arday oo soomaaliyeed baa jira oo ay u doortaan iyagu qaab election ay u doortaan waxay leeyihiin madalay leeyihiin ay akhriska iyo qoraalada iyo doodaha iyo kusoo bandhigaan uu jambarku ugu horeeyo rugta qorayaasha soomaaliyed ugu horeeyo dhaqaalaha iyo nolosha dalka uganda oo ku tiirsan wax soo saarka kala duwan ee bulshada waddanka ayaa aada u soo jiitay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kambala taasoo markii ay barbar dhigeen dhanka waddanka soomaaliya ay aada ula cajabeen maxamed cumar barrow oo isagu muddo kooban ku noolaa magaalada kambala kana yimid magaalada muqdisho ayaa sharaxaya waxyaabihii uu ku arkay magaalada kambala muddadii uu ku noolaa waxaan ka mid ahay kambaala dadka muddada yar joogo waxaan kamid muqdisho runaantii marka laysbarbar dhigo magaalada muqdisho iyo magaalada kambala ee caasimada dalka uganda waxyaabaha ku arkay waxaa kamid ah magaalada kambala ay u badan yihiin dad badan oo dhalinyaro ah oo sida walaalkay ka dhawaajiya waxbarashada dalkan usoo aaday dhaqdhaqaaq badan oo kale sida mataqaana ganacsiga soomaalida saameyn fiican ku leedahayna waa ku arkay marka waxaa jiro waxyaabo kaleo anaga aan uga daysan karno wadankan magaaladan kambala iyo wadankan ugandaba haddii aan nahay soomaali sidaan ognahay wadankan waxyaabaha aan ku arkay waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisa ama dadka noloshooda ay ku tiirsanta waxyaaba ay ayaga soo saartaan daqliga gudaha ah halka soomaaliya oo markii laysbarbar dhigo uganda iyo soomaaliya aan uga fiicannahay maxaa layihahdaa inaan leenaho kale waxyaabaha dabiiciga sida badoo kale ayaga bad malahan sidaan wada ogsoonahay maxaa la yidhaahdaa saasay tahayna anaga wax soo saarkeenu aada u liitaa marka loo fiiriyo ayaga wax soo saarkooda iyo noloshooda maaragtay oo ku tiirsan waxyaaba ayaga soo saartaan waxyaaba badan waxaa jiro mataqaanaa aan anaga uga fiicnaan uga fiican oo kale laakiin aan u baahnahay ammaan amniga waxyaaba badan maxaa la furo ah waxaa arkaysaa in populationka waddankan oo kale afartan iyo shan boqolkiiba afartan iyo shan inuu yahaa laga sheegay aada inooga badan yihiin marka si loo fiiriyo haddana waxaa dareemaya ayagoo saas u badan shaqala-aantana ku badan tahay inay shaqooyin yaryar oo ayaga ay abuurteen maxaa la yihahdaa ay noloshooda mataqaanaa ku dabaraan marka waxaan isleeyahay waddankeenna wax badan ugu day karaa waddankan uganda khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal warbixin kale iyo ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse heestan ay ku luuqayso fanaanada ugbaad aragsan aynu ku wada nasanno
arnaqo cidnaha u xidhnaan xadkiyo intaas aan ku dhaafno codkaasi ugubahda aragsan halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna boorama abwaan cabdiraxmaan muumin cilmi oo loo yaqaano abwaan cadceed waa hal abuure sameeya sugaanta jacburka iyo majaajilada isugu jirta dhallinyarada ayuu ka wacyigeliyaa muqaadaraadka iyo tahriibka waryaha v o eda haashim sheekh cumar good oo waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey suugaanta uu dhallinyarada kula hadlo haa yaa salaam waan dhowahay waxaan sameeyey hees aan ku dhiirigelinayo ama aan ardayda aan u qaadayo jiilka soo koraya si ay ugu noqoto wacyigelin heestaas oo ah hees aan bedelay ama aan ka soo dhiigtay oon soo bedelay heestii la odhan jiray jacaylayatiin laba jacaylayatiin labaan abuuro waad ogeydo barirariraari bariran daririm jacaylayatiin labaan abuuro waad ogeydo intoobe dee sidaas ay heesto heestaa jacayl ayatiin leh si heesta kale uga soo dhegatay ee aad samaysan heestan kalean sameeyeyna waxay tahay tan wacyigelinta quruumihiinaga horeeyey wax qaad cunaa muu lahayne barirarirarim maba waa dhiririm qarnigan maanta aynu joognana dhammaantii waa qaldaano qaad buu wada raacdaya barirarirarim maba waa dhiririm wale ardaya khirshabanow hee quluublawow qaldaanow hee adaa waxu qaban lahaaye maruunbalisqoomameeyo quruumaha kale kudayo oo quruumaha kale kudayo oo dalkeenniibaa qabyoobo qabyoobo waa qaxooto qaaq baa laga taagan yahaye barirarirarim rababadhiririm wale ardaya khirsabanow hee quluublawow qaldaanow hee adaa wuxuu qaban lahaaye maruunbalisqoomameeyo quruumaha kale kudayo oo quruumaha kale kudayo oo
waa hees wacyigelin wanaagsan maxaad markaa dhallinyarta kala hadlaysay oo waxaad kala hadlaysay miyaa dhinaca balwadda dhinaca waxaan kala hadlayay dhinaca balwadda waayo deeeega ardayga isagii oo dhiganaya standar seven ama standar five isagoo dhiganaya ardaydii eega jaadkii wada cunaysa dadkii waa la baaba'ay sidii hore maa dadkii siraad iyo sigaarkii dee buftaa unbaa la hayaa dee dadkii hore waxbay cuni jirin dadkeenii hore inaga horeysay waxba may cuni jirin jaad iyo balwadaha shaqo laguma lahayn waalidku waa la socday awlaadda dee waalidiintiina alla ilaah way ilaaween waa la ilaaway xaggii dhallinyarta qof waliba qofkuu dhalay kama warqabo hadduu iskuulkii tegay kama warqabo waxa la kolkuu guriga kusoo hoydo unbuu arko waa lays arkaa uniig tahriibka laftiisa maxaad ka tiri tahriibka dartiisa waxaan kali- ka yidhi dhallintii dalkay maqal dhaqdhaqaaqa dunida dhulka lagu xoreeyaa dhallinyarada weeyaan kii dhaadi waaye dhegay beliqba odhanay ka dabasho dhaayaha dhibaatuu halisya dhagaxiil ma galaa dhirta ruux ma noqotaa dhaqdhaqaaq ma yeeshaan dayda iyo karuurkuu dhami jiray ka nici jiray dhaqankiiyo hiddaha nacay marnaana dhaminayn dhaqso uma koraayo dhabtii naaxi maaye haddaan dhididka loo hurin hawsha dhabarka loo dhigin ma cid kalaa u soo dhalan ujeeddada dhammaystiran dayaalsiga ka saaroo dhulku wuxuuna leeyay murtida ha dhoofina waddankiina aamina waddankiina wax walba yaalla waddankiina aamina oo waddankiina aamina oo waddankiina aamina baa ka leeyahay wadankiina aamina baad Ah.
leedahay oo badaha isku tuurina miya haa oo badaha isku tuurina marka waxaasoo dhan dhallinyaradood ka wacyigelisaa miya waxaasoo dhan baa ka wacyigeliyaa goobahaad ka wacyigeliso ee aad dhallinyarta kula hadasho goobahee ka mida waxaa ka mid eh, meeshan hanuunintaa ka mid a wax dugsiyadaa ka mid a ay dugsi kaste oo magaalada ku yaalaba markay qalinjabinaya ardayda lodka ugu horeeye soo baxaya bishuur waan tagaadii haddaan ka maqnaado dee waxba ma jiraan halkaa ard waa lai yeedhayo ardayda way yeedh dugsi kasta ku hoose way jecel yihiin ku hoose ilaa ku sare kuwa ugu horeeye marka standard aidka ka qalinjabinaya marka kuwaasi markay ii yeedhaan baan dee halkaa aniguna gubaambintayda geliyaa oo waa dhallintii isboobtay maskaxdooda kaashatay mowqifkoodu mid ahaa waa geed maraayo intuu mogolbaxay guudka midha ku yeesho xayawaanaduna ka kiigeen ma haddana waxaa iskale macallimiintii wax soo baray iyo maamulkoogii baan yidhahdayo kolkaasay hore u soconayaan kaasi wuxuu ahaa abwaan cabdiraxmaan muumin cilmi oo loo yaqaano abwaan cadceed oo sameeya suugaanta la xidhiidha jacburka iyo madadaalada qosolka ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay cabduqaadir samarkaab dhegaystayaal intaynan ku horeyno kulmo ka tirsan eve kaabka dalka ingiriiska iyo kooba itali oo la ciyaaray haddii aynu ku horeyno ciyaryaankii hore ee dalka turkiga sokor oo isla mar ahaantaasina mar soo noqday ciyaartooygii ugu wanaagsanaa ciyaar- ka mid noqday ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa weerarka ka ciyaarta ee yurub ayaa hadda waxaa la sheegayaa in uu uu barwade ka yahay ama tagsiwade uu ka yahay gudaha waddankan maraykanka ciyaaryahankaasi ayaa sida wargeys ka soo baxa dalka jarmalka oo uu waraysi siiyey waxaa la sheegay in uu ka soo baxsaday maamulka madaxweyne rajab dayib ordowan oo uu ku eedeeyey in bankigiisa lacagihiisa iyo hantidiisaba uu la wareegay hase yeeshee waxaa warbaahinta turkiga qaarkood ay qortay in ciyaaryahankaasi xakan sukar uu markaa ka mid yahay koox ka tirsan gruubka fatxullah gulaan oo dowladda turkiga ay u qoonsan tahay inay ka dambeeyeen iskudaygii abgembi ee erdogan lagu sameeyey dhowr sano ka hor markaas oo la sheegay in wixii markaa ka dambeeyey uu baxs dhahaa isla mar ahaantaasina uu ku noolaa waddankan maraykanka ciiraankii hore weerarka u ciyaariyay naadiyada blackburn iyo galatasaray ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale hadda buwaag uu ku iibiyo gudaha waddanka maraykanka si noloshiisa ugu dabaro dhinaca kale waxaa jirta in kulamo ka tirsan eve kaabka la ciyaaray maalintii shalay iyadoo maantana sidoo kale kulamo kale ay dhici doonaan waxaa kulamada dhacay ka mid ahaa oo shalay la ciyaaray naadiga kubadda cagta ee blackburn ayaa laba gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga reern sidoo kale naadiga newcastle ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga rochdale tottenham ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga middlesbrough kadib markii laba gool iyo gool ay kaga awoodsunaatay maanta waxaa la ciyaari doonaa isla kulmo kale oo koobkaasi ka tirsan manchester united wolves ayay la dheeli doontaa dhinaca iyo dalkaasi talyaaniga naadiga kubadda cagta inter milan ayaa guul muhiim ay ka gaartay naadiga kubadda cagta calyary kulan xiiso badan oo labada kooxood dhex maray isla mar ahaantaasina ka tirsanaa kooba italy wareegga lix tobanaad afar gool iyo waxba ayaana ciyaartaasi ku dhammaatay golashaasi afarta laba ka mida waxaa u dheliyay ciyaaryahan romelo lukaku maanta waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa kulan isla koobkaasi ka tirsan oo ay wada dheeli doonaan kooxaha yuventus iyo sidoo kale udinese waxyaabaha kusoo kordhaa waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha kaasi inoo joogto
mahadsanid jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii fanaanka suldaan seraar guhaad
cishadaynu kulanaa dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cishadaynu kulanaa dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku calmashada haddii aan duqa calaanka ku suray calmashada haddii aan dooqa calanka ku sudhay niyaddii ku cugataa su'aaligu celceliso xalku caadigiidhaaf xalku caadigiidhaaf calmashada haddii aan dooqa calanka ku sudhay calmashada haddii aan dooqa calanka ku sudhay niyaddii ku cugataa su'aaligu celceliso xalku caadigiidhaaf xalku caadigiidhaaf halka lagu caweeyo liida cidhiifyadeediyo halka lagu caweeyo liido liida cidhiifyadeediyo kaa waaye cunubo wan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan kaa waaye cunubo wan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan halka lagu caweeyo liida cidhiifyadeediyo halka lagu caweeyo liido liida cidhiifyadeediyo kaa waaye cunubo waan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan kaa waaye cunubo waan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan
eesaasi suldaan seeraar ayuu ku luuqeynaya gabagaba iyo inuu ahayd idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta samakaab iyo jamaal ayaa idala socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo naftiyaadan qarisiyo niyaddii cuddoone ku caalema saartiyo aqligiyo garaadkii weli waa u casuumantahay aqligiyo garaadkii weli waa u casuumantay naftiyaadan qarisiyo niyaddii cuddoone ku caalema saartiyo aqligiyo garaadkii weli waa u casuumantahay aqligiyo garaadkii weli waa u casuumantahay haddiiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan haddiiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan waxa kuugu filan celiis calmashada daruurtee aanu caadba kaa xigin aanu caadba kaa xigin